anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka gaar ahaan agaasimaha isbitaalka waxaa farxad weyn ii ah maanta in aan ku soo dhoweeyo isbitaalka gobolka baay dhaqaatiir markaasi ka socotay dhaqaatiirta caalamiga ee markaasi oo u qaabilsan indhaha in isbitaalka gobolka baay aan ku soo dhoweeyo islamarkaasna ay ka sameeyaan mashruuc ugu gargaarayaan tiro ay gaarayaan ugu yaraan laba boqol qofood oo markaas indhaha loo fiiqayo ugu horayntii waxaan halkan uga mahadnaqayaa wasaaradda koonfur galbeed ee caafimaadka guddoomiyaha degmada iyo maamulka gobolka iyo maamulka ka socda ee ururka dhaqaatiirta indhaha ee soomaaliyeed oo islamarkaasi wakhtigooda qaaliga ee noo hureen iyagoo markay nala joogaan muddo kooban muddadaas koobanna ay markaasi ay ahayd ahamiyaddooda in markaasi ay masaakiinta ku nool gobolladan aysan awoodi karin in markaasi qarashaadka indhaha loogu fiiqayo inay iska bixiyaan waxaa maanta aan u yeelanay nasiib aan u yeelanay in ay noogu yimaadaan deegaanadooda islamarkaasna ay tiro intaas la eg ay noo sameeyaan aniga ka agaasim ahaan aadaan ugu faraxsanahay waana soo dhowaynayaa saanta ay soo qaadeen iyo juhdiga ay sameeyeen waxaan ilaahay ugu baryayaa ajir xasanaad ilaahay inuu ka siiyo waxaana ummaddanna aan u sheegayaa inay dulqaad ay sameeyaan ayna ka faa'iidaystaan muddada ay la joogaan dhaqaatiirta oo markaasi wakhtigooda qaaliga ee noo soo horay safar dheer noogu imaaday ina dhaqaatiirtana weji wanaagsan lagu soo dhoweeyo si wanaagsan loola dhaqmo shaqaalaha caafimaadka ee muddadan la shaqaynayay guud ahaan gaar ahaan shaqaalaha ka shaqaynaya qaybta qaliinka ayagana sidoo kale juhdiga ay sameeyeen iyo dadaalka ay ku bixiyeen adeegidda bulshadooda waxaan ugu mahadnaqayaa dadaalkaas ay sameeyeen waxaan leeyahay dadaalka idinka aad samayseen ajari xasanaad ilaahay idinka siiyo meeshiina kasii wada ayaan leeyahay marka waan ku faraxsanahay mar labaad mar saddexaad inaan isbitaalka aan ku soo dhoweeyo dhaqaatiir intaan la eg oo aqoontan intaan durugsan u leh in oberation noocan ama howlgal noocan ah isbitaalka ay ka fuliyaan waxaan leenahay waa idin baahannahay maanta keli idinma baahanna mar walbo waa idin baahannahay waxaan leenahay aqoontiina iyo farsamadiina inaan uga caawisaan ayaan idinka codsanaynaa mar labaad mar saddexaad kusoo dhowaada isbitaalka waa isbitaalkiina ummaddiina kusoo dhowaada idin leeyahay
wali farxadnin ah guutaan in geedka maylaraayiso un ku hadalna masmarka anisakoyni walkuqabasho oo barnaamijka maylaraayise dadka hindho dhibaatada ku qaban amase maylaraayado niska jaraan dadka hindho dhibaatada ku qabaanoo aragtada weli ambeelna iyo dadoo gebishaba maylaraayise aragtada beelan haanaso runtii beryaalkun ilaa i sabtigii laku shaqeeyay iyadoo lama gruub lanshal qaaday walaa markaase hindhoosho yani daawo ambaahanaa la daaway haani qalniin ambaahanaa in qalniinshio gebageba marhayoon andareera taasoo niska jarta marka in dhammaan walaaun la suubyahayo in haano beeselaan markaasaytii runtii lakasuubiyaw qofna qarashlankuka qaadana walaa daawo walaa qalning intaba qarashlankuka qaadana iyadoo fursadan haytii guutaan communitiga southwest amase koonfur galbeed gaar ahaan maylaraayose dadka haddii geekuuna isbitaalka baydhabo una roogna maylaraay lanka suubiyahay run ahaantii dareema kortaan hindho wali ingeyna qofka banaadinka ee nolola maylaraay wala beesig angeyn qofka haddii hindhan lahayn waybu ahaa nololis yani walbadana ku dhiman saas dar waxyaabaanka muhiimsan iyo geek walla ku qabdahay taasoo marka niinsuurtageedii in barnaamijka fankuunka bahaw i walaagasay markaasay niinsuurta geliyaan hay-adda la erow international humanitarian help turkish netherland in markaas niinfulyan iyadoo laha marsiyaw mayla raayuse tamkin foundation kuqiibqaadashadii fulintana markaas isku qiib qaadahayaan marka national i amase dhaqaatiirta midowga hindhaha soomaaliyeed runaantii dad badan oo maylaray dhibaato qabeen antoo lanka qobadi waana arag muhiim ee hayti mana ee in maylaray geeka dadka shaleediyo hadda inta roogan baahidaas qabeen mase walaayiba baahidaas qabeen wala ku qobadi farinhaan waliba waa walin mahadnagaan intiiba galanku jeysiti walina kadarsaana lanaaha wasaaradda caafimaad koonfur galbeed walin mahadnagaase markasta lankasta oo hal qof bukaan ee walan taro kor eeridan markaas mas-uulku yani walanka tara kor waa i kale xusid mudan aha in midooda dhakhaatiir soomaaliyeed yoona maylaraa barnaamijkuun gacan weyn ku jeysideen iyadoo markaasayti una codsadaan in barnaamijkuun mar kale i marla maadbiyado takhasusaadka shalduwan sida haweenka ciyaalka iyo maylaraayso dadka hindho markaasay dhibaatada ku qabaanba maylaraayso sidun oo kale koonfur galbeed gobolada keliya baydhowon hayna laka caawiye walaay markaasay walba taro ummato tiitan adeeg geysayaan wasaaradda caafimaadka walay shuqulsha eh gaarhaan galmbadana ku jeysida doonta barnaamijkuun wali kale maylaraayso markasta maylaraayso usiina fududaayayha maamulka gobolka iyo degmada oo antanil rogan iyo maamulka isbitaalka baydhabo dhammaantii aan mahadnagaana gaar ahaan wayba aan mahadnagaanaha saaxiibkaana oo maylaraay noo duwan oo ku kooy dhul eedan dheer isla mar ahaantiina marka antaha ku sheenti in dadkun walalan qobada usa araga so hadhowtii walkal hooba jaraan markaasi usahniin geysi waylana muraad eedaan mahadsanyi waa maylaraayso qof oo runtii la xuso doono eedaan mahadsantiin gudoomiyaha degmada baydhawa kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed agaasimaha isbitaalka doctor muraad waa magaca wasaaradda caafimaadka aad iyo aad baan mahad idinku celinaynaa hay-adaha mashruucana ka qayb qaatay ahaada maalgelintooda iyo soo dilid dhakhaatiirtooda iyo intaas waa u malayn kartaan qofku markuu indhaha beelo oo haddana ugu soo noqdo indhaha farxad iyo raaxad marka maaragta dareemaya waa garan doontaan aad iyo aad baan u qiimaynaynaa shaqada qabateen waxaan ku boorinaynaa inaad shooshaa sii wadaan magaalada baydhawa keligeen ku ekaanin koonfur galbeed oo dhan brogaraamkaas inaad noo wadaan sii wadaan dad badan baa jira oo maaragtay inta probleemka ammaanta ku hadlaysa inay qabaan iyo dakhaatiir kale tallaabooyinka aad qaateen inaad tusaale u noqdo dakhaatiir kale maaragtay inaad noo yimaadaan waa u baahannahay gacan baan u baahannahay gobol isbitaalkan baydhawa saa la socotaan waa isbitaal aad u weyn waxaa la xiriiraa isbitaalada kale ee gobollada kale loo imaanaya waxaan rajaynayaa inaad gacanta nagu siisaan arrintan hay-adaha hay-adaha oo ka qayb qaaday sida ahaada holland netherland netherland iyo dowladda turkiya walaalan nahay oo weligooda maaragtay gacan ku siina soomaaliya weligooda kama harsanin intaas waa maadinaynaa waxaan rajaynaynaa inaa hooshiina guul aad ka gaartaan anakana maxad magaca shacbiga reer
anigoo doctor cabdisamed xasan haye ahna gudoomiyaha wararka dhakhaatiirta indhaha soomaaliyeed waxaan howl ka fulinaynaa magaalada baydhabo gobolka baay degmada baay hawshaasoo ah indhafiiq indhaha loogu fiiqayo dadka indhahooda caad ku saaran yahay mana aha markii ugu horraysay oo halkan aan nimaadno laakiin sanadkan reer baydhabo waxay nasiib u yeesheen maalmihii la xusayey cudurka indhaha biyahan ku dhaca ay nasiib u yeelatay sanadkan in loo yimaado oo indhaha biyahana laga jeegareeyo inta hawsha la wadana wax alla wixii nafiiqis u baahanna in loo fiiqo hawshan guud ahaan waxaa isla fuliyey hay-ado turki ah ururka dhakhaatiirta indhaha soomaaliyeed iyo maamulka gobolka baay khaasatan isbitaalka degmada baydhabo tirada hadda inta aan fiisitaarayno waa shan boqol iyo xoogaa dhowr iyo labaatan inta qaliinka loogu talagalay in la qalana waa boqol iyo lixdan iyo lix dadka noo yimid tiro intaa ka badan ay u baahan yihiin maxaa yeele waxaa noo yimid dad labadii indhoodba u baahan caadka in laga qalo qaar aaminsanba in sidan ay ku fiican yihiin oo indhala-aanta iyo ay moodayaan in aan cudur ahayn laakiin xag rabbaani ka yimid marka waxaan isku dayi doonnaa in aan howl culus ka qabanno waa sanooyinkii hadda ugu dambaysay weli lama arag dad labada indhood ay caad saaran yihiin waxaa noogu dambaysay degmada buulamareer laakiin hadda waxaad moodaa markaan laabanno inaan howl adag ka qaban doonno insha allah aan soo laalaaban doonno qoladii hadda labada caad aan ku aragnay ilaa dad sideetameeyo gaaraya waa u sheegnay inay joogaan loo soo laabanayo marka tuulooyinkii hadday gaareen oo maaragtay warkii in nafiiq uu jiro qolada maamulka degmada bayn waxaan u sheegnay inaan imaan doono qof kasta oo yimaadana in la liis gareeyo oo qofkii u soo safray in dhafiiqan wixii yimaado waxaan ballan qaadaynaa inaan u dhammaystiri doono tiro kasta ay noqdaanba dadka boqol iyo lixdankaad i sheegtay ma baydhabo keliya mas-uuliyinka dadka imaaday ayaa jira
tuulooyinka dadka yimidaa jira ilaa bakool xataa waa laga yimid tieglow eeriyadaas gobolka geda waa laga yimid qansax dheere meelo badanaa laga yimid maamulka gobolka isbitaalka bayna waxay noo sheegeen in taleefanno badan loo soo diraayo markas dadku ay maqleen iyadana waan u sheegnay waxaan dhahnay waa ballanqaad waxa la wixii yimaada safarka ay soo galeen kuma laaban doonaan iyagoo wixii ay rabeen aynan gaarin marka way furan tahay qof kastoo yimaado waa u fiiqaynaa insha allah wallaahi alxamdulilah degmada waa degmadeennii wax dhibaataa oo jira ma jiraan waa dadku waa dad wanaagsan oo u baahan in wax loo qabto hay-adda turkiga nala socotana waa ka wada hadalnay sidii keliya ma aha indhaha in laga fiiqo laakiin in barnaamijyada caafimaadka wax laga qabto oo ha noqdaa nutritionalka nafaqada iyo waxyaabaha emergency-ga marka ayadana waxaan ka sugaynaa inay bal